degeysanayseen waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya sagaashanka megahertz markaana waxaad kusoo dhawaataan war wixii dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray iyo waryahayaga axmed cumar munye
habeen wanaagsan halkan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad caawa ku maqli doontaan waxaa ugu doorka roon golaha aqalka sare ayaa maanta ansixiyey sharciga turkoobka qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo qaabilay maamulka shirkadda eneza ayaa kala hadlay dardargelinta dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka muqdisho ee afgooye ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka ayaa daahfuray shir looga hadlaya xalka gaarista arrimaha barakacayaasha taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa daafuray shir looga hadlaya amniga guud ee dalka iyo dib u habeyn lagu sameynayo tayada ciidanka ee qorshaha labada kun iyo labaatanka wararka caalamkooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda sacuudiga oo sheegtay in xogaga xoutiyiinta ay ka dambeysay gantaalkii lagu dhuftay xerada ciidanka ee yemen intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warkana habeen markana warkii fidsan golaha aqalka sare ayaa maanta ansixiyey sharciga tirakoobka qaran kaa oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed nuur shariif ayaa warkan inoo faahfaahinaya
mudanayaasha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa yeeshay kulankii lixaad kalfadhigiisa kow iyo soddonaad ajandaha kulanka waxa uu ahaa aqrinta saddexaad ee hindishaciyeedka istaraatiijiyada iyo weliba aqrinta saddexaad ee xaqsiinta ciidamada qalabka sida kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaanshe cabdulaahi oo garbihiisa ay fadhiyeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka abshir maxamed axmed abshir bukhaari iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad mawliyid xuseen guhaad ajandaha ugu horeeya ayaa la gudagalay oo ahayd istaraatiijikada guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi ahna kusimaha guddoomiyaha maxamed cusmaan dhagajuun ayaa ugu horeynba qodobadii wax laga bedelay iyo kuwii lagu soo kordhiyeyba golaha ka hor akhriyey senator nuura faarax jaamac senatarada ayaa ka hadashay qodobka koob iyo tobanaad oo ku saabsan xubnaha golaha maamulka iyadoo xustay inaysan caddayn meelaha ay ka kala imaanayaan sagaalka xubnood waxayna shaacisay in ugu yaraan haweenka laba xubnood ku yeeshaan golahaas waa la qaatay waxaa lagu daray waa in laba mid oo xubnaha golaha ay noqdaan haween intaa kadib ayaa guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay in cod la gelin doono hindissharciyeedka codkii la geliye kadib ayaa natiijada waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaanshe cabdulaahi waxa weeye soddon iyo kow baa fadhida soddon way ogolaatay halna wuu ka aamusay wax diidana male sharcigu sidaas waa ku yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey mikrofonka isagoo markaasi u mahad celiyey howshii wacnayd ee markaasi golaha aqalka sare ka qaateen hindissharciyeedka istatiistikada maanta sharaf weyn waxaa noo caddaanaha wasaaradda qorsheynta in sharcigan oo ah sharci aada muhiim wadanka ugu ah noola ansixiyo waxaan idin ballan qaadayna insha allah saa u ansixisay inaan u fulino si ugu dhaqsaha badan muddada aad noo qabateen aan ugu fulino haddii alla idmo intaa kadib ayaa waxaa la gudagalay ajandaha labaad oo ahaa xaqsiinta ciidamada qalabka sida iyo hibooyinka guddoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maxamed amiin sheekh cusmaan ayaa ugu horreynba u cudur daaray sanatarada isagoo sheegay in wasiirada ay markaasi ku maqan yihiin howlo ciidan oo maalmihii ugu dambeeyaba ka socday qaar ka mid ah gobollada dalka waxauna sheegay in cudurdaarkaasi kadib ay golahu aqalkooda gudanayaan wuxuuna halkaasi ku sharxay qaar ka mid ah qodobadii wax kabeddelka lagu sameeyey iyo kuwii markaasi ay sanatarada kusoo kordhiyeen in qodobka toddobaad fakradiisa koowaad ee saraakiisha sarsare ee da-da howlgabka laga saaro lagu daro min toban sano oo noqonaysa sareeyo guud siddeetan sano sareeyo gaas toddobaatan shan sano sareeyo guuto toddobaatan sano gaashaanle sare toddobaatan sano gaashaanle dhexe toddobaatan sano iyo gaashaanle toddobaatan cod ayaa loo qaaday ugu dambeyn gacantaag ah waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdixaanshe cabdulaahi
waad mahadsantihiin dhiga yaa diidan yaa ka aamusay aada iyo aad baad u mahadsantihiin sharcigana sidaasuu ansax ku yahay maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka golaha aqalka sare muqdisho
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qaabilay maamulka shirkadda eneza ayaa kala hadlay dardargelinta dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka muqdisho ee afgooye sida warkaan inoogu faahfaahinayso waryaheena nasr bashiir cali
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta kulan la qaatay maamulaha shirkadda enes ayaa uga tacsiyeyey dhibaatooyinka argagixisada u geysteen howlwadeenadooda intii ay ku guda jireen dhismaha wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye oo qeybka mashaariicda lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha isku socodka dadka iyo gaadiidka waxayna isku raaceen ra-iisul wasaaraha iyo maamulaha shirkadda ines in la dardargeliyo dhismaha wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye maamulaha shirkadda ines oo ah shirkada dhisaysa wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyey garab istaaga joogtada ah waxauna cadeeyey in taageerada shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda ay ku dhiirigelinayso inay si buuxda usii wadaan dhismaha wadada saameyn aysan ku yeelan doonin weerarada uga imaanaya argagixisada damacoodu yahay in dadka iyo dalka soomaaliyeed ay kusii jiraan burburka iyo horumar la-aanta ra-iisul wasaare khayre ayaa dowladda iyo shacabka turkiga iyo shirkada inis uga mahad celiyey sida hagar la-aanta ah ay hantidooda iyo dhiigooda ugu hurayaan horumarinta iyo dadaalada dib ukaabayaasha dalka soomaaliya waxa uuna u cadeeyey maamulaha shirkadda una ballan qaaday in dowladda soomaaliyeed ay mas-uuliyad buuxda iska saareyso ammaanka howlwadeenadooda ka shaqeynaya dhismaha wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye isagoo ku dhiirigeliyay inay sii laba jibaaraan howlkarnimada iyo geesinimada si argagixisada loogu muujiyo in weerarada naflacaarinimada ah aysan ka hor istaagi karin qorshaha horumarinta dalka ee dadka soomaaliyeed maamulaha shirkadda inis oo waraysi kooban siiyey warbaahinta qaranka ayaa xusay taageerada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ku dhiirigelisay in isla xalay ay bilaabaan howlaha lagu dhisayo wadadaasi islamarkaana wax saameyn aysan ku yeelan doonin weerarada argagixisada uga imaanaya Evet, eee, Sayın Başkanım, eee, Başbakanımızla görüştük. Yapmış olduğumuz bu Afkoy yolunda zaten altyapısını tamamlamıştık. Asfalt işlerine başlayacaktık.
waxyaabaha aan kala hadalnay ra-iisul wasaaraha waxaa waaye dhahay inaan information aan ka siino marka hore ee, waddada xaalkay marayso waan u sheegnaa in waddada waxyaabihii ugu muhiimsanay ay dhammaadeen waxaa soo labayo dhahay dhibkii dhacay daraad shaqaalaheena lagu gaysay Öyle bir şey yok. O, o yalan. Öyle bir şey yok. İşimizin başındayız. Başbakanımız yanımızda. Devletimiz yanımızda.
arrintaasi waxay ka muuqataa uu dhahay xalay sida shaqadii aan waddada ka bilaabno uu dhahay shaqadana waa sii soconaya uu dhahay ilaa laga dhameeyo ra-iisul wasaaraha iyo dadka soomaaliyeedna waana garab taagan yihiin Biz eee, Somali halkı yanımızda. Başbakanımız yanımızda. Bir an evvel yolumuzu yapıp Somali arkadaşlara yolda güzel seyahat etmelerini sağlayacağız yani.
dhaca waaye sax waa dhahay laakiinse anaga waxaan dareensannaha waxaa waa dhahay shacabka soomaaliyeed inayna garab taagan yihiin aan dareensanna u dhahay waxaan aaminsanna u dhahay shaqadaani inay sida loogu talagalay ay ku dhammaanayso dambin ahaanna diyaaraan Ee, biz e, devam edeceğiz yani. Projeyi yarın kese- kesmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Yapacağız. Bir an evvel asfalt işimizi. Ya projeyi gerçekleştirmek durumundayız yani.
arrintanna kushaysa anaga waxaa waayo dhahay kambani ahaan mashruucaan inaan dhammaystirno oo aan dhamayno aan sii wadno dhahay oo dhibya- dhibyadaas ay dhacayaan aana u istaajino meeshii la rabay la geeyo
nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa daafuray shir looga hadlayay xalka gaarista waa xalka gaarsiinta arrimaha barkacyaasha nuur saciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
shir heer sare ah oo looga hadlayay xalka gaarista arrimaha barakacyaasha islamarkaana uu maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar kusoo bandhigaysay qorshaha maareynta barakacyaasha ee afarta sane ee soo socota ayaa waxaa daafuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar daahfurka shirkani waxaa xaadir ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish madaxda beesha caalamka u joogta soomaaliya iyo hay-adaha deeqbixiyaasha inta uu shirkani socday ayaa waxaa aada loo falanqeeyey dhibaatooyin kala duwan ee haysta dadka barakacyaasha iyo sidii loo horumarin lahaa nolosha qoysaskaasi dhibaataysan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo shirkani dahfuray ayaa ka hadlay dadaalada socda ee lagu xoojinaya xalka gaarista arrimaha barakacyaasha marka in maanta aan isugu nimaadno inaan daah furno ee, qorshaha ama istaraatiijiyadda lagu ee, xakameynayo ama lagu taageerayo dadka barakacayaasha ah waa guul weyn oo horumarka dowladnimada soomaaliya ee soo kabanaysa maalinka maalinta ka dambeysa iyadoo weliba muqdisho ay tahay hooyadii ee, ummadda soomaaliyeed magaalada ay kusii badanayaan dadka shan boqol ilaa hal milyan oo qof inta u dhaxaysa ee, lagu qiyaasayo dadka kusoo barakacay wadooyin bay u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin meelihii kale soomaaliya dhammaan barakacayaasha yimaadeen marka inaynu dadaalkeenna ummad iyo shacabba iyo beesha caalamkaba isku darno wixii ay naga caawin karaan farsamo ahaan iyo aqoon ahaan waa horumar muhiima waxaan isleeyahay qorshahan istaraatijigani waxa uu la jaan qaadayaa qorshaha horumar- horumarinta qaranka ee aynu hadda een, ansixinay madax- madaxweynuhu ee, aakhirkii golaha wasiirada ansixiyey madaxweynuhu hadda furay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa shir kadib waxaa uu warbaahinta u sharxay waxyaabihii shirkani looga hadlay
Ah, waxaa la soo bandhigay eh, duruufta eh, barakacyaasha eh, muqdisho iyo daafeheeda jooga ay qabaan Eh, waxaa kaloo la soo bandhigay sida ah, maamulka gobolka banaadir uu ugu talagalay in loo maareeyo barakacyaashaas barakacyaashu eh, si aan isku habaysnayn ayay magaalada ku soo galeen duruufo kala duwan oo abaaro iyo colaado iyo daadad iyo u badan darteed ayaa ayaa keenay Eh, qaar badan oo xoolo dhaqataa xoolahoodii iyo abaaruhu ay dileen qaar badan oo ka mid ah beerahoodii ayaa baaba'ay abaara darteed qaara beerihii ka soo qaxay colaado darteed sidaa darteed eh, in ayagii la isku habeeyo oo caafimaadkoodii laga warqabo oo hoygoodii laga warqabo oo noloshoodii laga warqabo dadaalkaas ayaa in muddaaba lagu jiray hadda ayaa gunaanadkii sidii yacni darye- dadaalkii la galay uga faa'iidaysan lahaayeen ayay ku saabsaneed maantay meel fiican ayaana meel laysla dhigay nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa daafuray shir looga hadlayo amniga guud ee dalka iyo dib u habeen lagu sameynayo tayada ciidanka ee qorshaha uu yahay sanadka labada kun iyo labaatanka cabdiqaadir al axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareegaasi cabdi xasan maxamed xijaar ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayay amniga guud ee dalka waxaana ka qaybgelaya taliyayaasha qaybaha guud ee maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan ayaa socon doona muddo laba cisho ah waxaana diradda lagu saari doonaa amniga dalka iyo dib habeen lagu sameynayo tayada ciidanka ee qorshaha sanadka labada kun iyo labaatanka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareegaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in shirkan ahmiyad gaar u leeyahay dalka maadaama isugu yimaadeen dhammaan saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed shirkeennu maanta ku saabsan yahay inaan idinla wadaago eh, waxaanu isugu yeernay xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed dhammaan taliyayaasha ciidamada maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ay ka kooban tahay dowladda federaalka ah ciidanka booliiska ee federaalka ah madaxdooda si ay u wajahaan qorshaha cusub ee labada kun iyo labaatanka wixii caqabada ay qabaanna aanu ka dhagaysanno lana socodsiino awaamiirta cusub iyo qaabka la rabo in loo wajaho sanadka cusub si aad ka warqabtaan ciidanka booliiska waxaa ku socota dib u habayn dib loo habaynayo ama reform tiradiisa tayadiisa iyo maamulkiisa aad baan waxaan ku soo dhaweynayaa magaalada muqdisho xarunta booliiska ee, waxaa nagala soo qayb galay sa- agaasimaha guud ee wasaaradda amniga oo maamulka guud ee booliiska gacanta ku haya dowladda soomaaliya ayaa xoojinaysa sidii loo qalabayn lahaa ciidamada gaar ahaan kuwa booliska si ay u hantaan amniga guud ee dalka cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
markana magaalada baydhabo magaalada baydhabo ayaa w- markaas maamulka magaalada baydhabo ayaa wada qorshe lagu burburinayo goobo si sharci darro ah loogu dhisay wadooyinka magaaladaasi siraaj shacsaaq ayaa warkan baydhabo inooga soo diray
maamulka gobolka baay oo kaashanaya dowladda hoose ee degmada baydhabo ayaa xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo waxay ka wadaan burburinta guryada sharci darrada ee laga hareer dhisay wadooyinka magaalada baydhabo kadib markii wadooyinkaasi maristoodii ay dhibaato ku noqotay gaadiidka iyo dadweynaha waxaana mustaqbalka la doonayo in xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo loo dhiso wadooyin qurux badan oo la saari doono laami dadkii laga burburiyey guryaha ka dhisnaa hareeraha wadooyinka ayaa si aada u soo dhoweeyey in la burburiyo guryada sharci darrada iyagoona taasi ku tilmaamay in magaalada baydhabo ay noqon doonto magaalo dhanka wadooyinka laga agabtiro waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda ku aadan burburinta guryada sharci darrada ee ku yaala hareeraha wadooyinka magaalada baydhabo koonfur galbeed may ku codsadaan jidki un iyo yani tartiibninka saxdo yani suhunfaylining marsido yaa eed iyo eedan rajayaanna jidkina eedanka faraxsanna yani dumushay lamada dhin jidka abirka meel jaray horaangalun ogi walbadana iyaa jara walbadana on dhaliiloya dhaliilo badan on arwoyno jaran mayba fadaane kan beesada qaba iyo nay kan maskiinka ee sacadaalade inti onayto oo linshal biyo wadada sidi oo istiraajidi hayti inti luweele iya fadaana maduunka horeyda tiidiya kala wayba odsadaane masaakingaana binaanga jiifna lan afar mitir leeka jaro jara lan nam mitir leeka jaro jara lan lamadii mitirka jari lukudumiyo wajara lamadii mitir dumiyo bamadii inta ka agda dhisoy munka diyaarku dhisoy liyaro faylaada fadi mali yarahoy munki binaanga jiifa owlaad badanga binaanka jiifan irin hayta roobana hay wal onay tohto una hugsidaano onay una dhexgalaano una haysana male baagamuudinin dheer maamulka koonfur galbeed waliba ku odsaane intii onay too galan wiininka jeysadan walaalyogaanu langallankigugalnin qobada kor weliba intii onay too galannin qobada eediyeedin jelna wadada burburja ka qanaasana wadada siraajiyo una nin roonta laakiin intiin hanoo dadejiyo iyowti ninin suubi abirka una nojarow ninin sheego kii onay too oo una nin hirowna nina tusa mid ka mid ah guddoomiyaasha xaafadaha ee loo dhisayo wadooyinka islamarkaasina la burburinayo guryadii ku yaalay hareeraha wadooyinka ayaa sheegay in dadka ay u hogaansan yihiin awaamiirta ka soo baxday maamulka isagoona sheegay in dadka shacabka degan xaafadahaasi ay kala shaqaynayaan maamulka sidii loo dhisi lahaa wadooyinka kala duwan ee dhex mara xaafadani ma soo bineeyna bulshada waa igelini la hadalni jidkun fura erni markaana madiin jidkii waa furi langata dagaal la dagaalimi ma jara iyo raalli inus iyaga furni isin bari waa haytan dudusiyin saro wal dumi warwayar eya baaqinin e may eedin rajeena ini waa yo dhowra sida daro dhammayn yaa hor ii rajeen tan kaleed maamulka maya amar haniseen gudoomaha degmada gudoomaha gobolka yaa amar haniseen ciidamadii intiroogda taliyaha intirooga yaa amardaasi sidiyaa weelni waa igeliini madii waa igelin suubini eed iyo haafadani dadkiini amar gaadileen sidii waay ka dumiini may hati rajeena inta ilaahay waryarki dhiman makiini ingeliine siday ka dumiini yaa horta iidanka fadaan xaafado hore oo sidan oo kale loo burburiyey ayaa waxaa loo sameeyey laamiyaal ka samaysan dhagax loo yaqaano kabaliston kuwaasoo xilligaani ay isticmaalayaan gaadiidka iyo dadweynaha kala duwan ee ku nool xaafadaha kala duwan ee wadooyinkaasi loo dhisay siraajheesaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa maanta ka qayb galay barnaamij- barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisayo tiyaatarka qaranka cabdiqaadir eh, waa cabdirasaaq xaaji salebaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa markii koob iyo tobnaad si baaxad looga qayb galay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo dalka gaar ahaanna xarumaha ku yaala halbowlaha caasimadda dalka ee muqdisho shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka howlgalay xarunta dhexe ee tiyaatarka qaranka iyagoo hadhaadiga dhismaha saaraya baabuurta shaqaalaha ayaa muujinaya dadaal dheeri ah oo ka turjumaya isxilqaan dalkaaga ku dhiso shukri cumar faarax oo ku hadashay magaca shaqaalaha iyo ka xafiiska ayaa carabka ku adkaysay in mar kasta shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxaa haray waa laborafiino wax walba waa shaqada maasha allah way qurux badan tahay maanta waxaa waaye maxaa farxad noo ah in aan gabagabadiisii ugu dambaysay aan ka qayb qaadanayno iyada oo dhismihii hadda wareegii iyo qashinka furis iyo wax un la mida dhisa ay hareen alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan ilaahaygii maaragtayeysa nagu dugay inaan dalka naga dhisano si wanaagsan u dhisano waxaa xafiiska wasaaraha uu mar walba uu hiil iyo hooba u garab taagan yahay isxilqaan wuxuu diyaar u yahay in wadanka meel kasta ee isxilqaan looga dhisi karo inuu u dhiso waxaan hormuud rabnaa inaan u noqono mar walba xafiiska wasaaraha ka ahaan in aan wax walba ee qaranka uu farxadiisa ah ee soomaalida iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan niyadgelinayso in aan hore u qabanno maadaama annagoo dhan aan u adeegayno shacabka soomaaliyeed aan nahay shaqaale shacabka soomaaliyeed u adeegaya
cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
halkaad warkaasi habeenimo aad kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararkii dibadda dowladda sacuudiga oo sheegtay in xoogaga xuutiyiinta ay ka dambeeyeen gantaalkii lagu dhuftay xerada ciidanka ee yemen telefishinka dowladda sacuudiga ayaa si rasmi u sheegay in xoogaga xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen ay iyaga mas-uulka yihiin oo ay ka dambeeyeen gantaalkii lagu dhuftay xerada ciidamada ee dowladda yemen ee ku taala deegaanka mariib ee bartamaha dalka yemen laamaha sirdoonka sacuudiga ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano qoto dheer si ay u ogaadaan cidda qaadaysa mas-uuliyadda gantaalkii lagu laayay in ka badan siddeetan askari oo ciidanka yemen iyadoo marka iyagoo tilmaamay in xoogaga ama ay xogtan ay heleen ay tahay in ay haystaan xoogaga xuutiyiinta ee dalka yemen xoogaga hubaysan ee xuutiyiinta ee dalkaasi yemen ayaa dagaal adag kula jira ciidamada dowladda ee yemen iyagoo haystaa magaalooyin muhiim u ah dalkaasi ee yemen oo ay ka mid tahay caasimada dalkaasi ee sanca warkii habeenna waa naga taacidu warkeena uu seega waxay dib ugu baarbaaran kartaa beejkan internetka ku leenahay radio muqdisho dondhed idinkana waad ku mahadsantihiin la socodka warka habeen sidaas iyo nabadgelyo